بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay baabkii madiine fadligeeda iyo ducadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ugu duceeyey in ilaahay barakeeyo iyo bal inay xaram tahay oo saydkeeda in dee xuduudna waa leedahay waan arki doonaa markaa ugaadheed iyo dhirteeduba ay iyaguna dee ay yihiin kuwa aan bannaanayn in la gooyo ama ugaadhii la ugaadhsado kollay baabkaas baynu ku jirnay bilow unbuu ahaa wuxuu uhi markaa musanifku xadaثna abubakr bn abi shaybata wacamr الnaaqidu kilaahumaa can abi axmeda qaala abu bakri xadaثna mxamed bn cabdillaahi اlsdiyu qaala xadaثna sufyaanu can abi الzubayr can jaabiri qaala anahu qaal bal sanadka halka hore waxaa dhacay xadaثna abubakr bn abi shaybata wacamr الnaaqidu kilaahumaa labadooduba waxay ka wada wariyeen can abi axmed waa kunyada haddana waa kan midkood buu lafdigiisii soo naqliyey waa mid ahaan oo wuxuu yihi qaala abubakrin waa abubakr ibn abi shaybihii marka horeba sheekhiisa ahaa ayaa wuxuu yidhi xadaثanaa moxamed ibn cabdillaahi اlsdiyu markaa moxamed ibn cabdillaahi اlsdigan uu imika sheegayaa waa abu axmedkii un ee maaha nin kaloo cusub maaha oo abubakar sheekh labaad uu yeeshay maaha ee markii horena kunyaduu malaa ka soo wada naqliyey lafdigii abubakarna waa kan waxaa dhici karta camr bni naaqid inuu abu axmed un ku gaabsaday marka abu axmed azubayri ayaa dee kollay aada looguba yaqaanaa magaciisuna waa moxamed ibni cabdillaah ibn zubayr mana aha cabdillahi ibn zubayr walaa isku reer yihiin de waa nin aada uga dambeeya waxa weeyaan kolley malaa zubayrka cumar iyo dirham iyo waxbaa kasii dambeeya waa in markaas walow reer beni asdaiin waa reerkii cabdillahi ibn zubayr iyo abu axmed zubayri moxamed ibn cabdillah inta kale sufyaankan u sheekina waa sheekiisii sufyaan thawri weeye maha sufyaan ibnu cuyeyne kol hadduu isagu idlaaqo abu axmed zubayrna waa sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu yihi markaa jaabir ibn cabdillaahi qaala anahu qaal qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi ina ibraahiima ibraahim xarama makata maka ayuu xaram ka dhigay manaa uu xarim macnaa wuxuu xaram ka yeelay maka kollay taxriimkiisu waa dee muujin iyo daahirin isagaana kacbada dhisay ee hore waataynu usoo aragnay maalintii ilaahay samooyinka iyo dhulkaba uu abuuray maka iyo dee xuduudda xaramka in ilaahay xaram kaba dhigay oo xaramnimadeedu iyo taxriimkeedu waa taxriim horeeyey ee wuxuu bilaabay nebi ibraahim ma aha ee laakiin dee muujin iyo daahirin iyo kacbadan uu dhisay umuurahaba weeye tiirintan loo tiirinaya wa inii anigu xaramtu lmadiinata madiina waan xarimay dee waana iyada tani taxriim u horeeyey muu jirin ee waa taxriimka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa inii xaramtu madiina macnaa madiina ah waxaan ayaan xaram kaba dhigay maa bayna laabatayha labadeeda shiil madow inta u dhaxaysa kollay xalayna waan soo haynay casharka xadiidkii ina ibraahima xarama makata wa inii uxarimu maa bayna laabatayha yuriidu lmadiina waa xadiidkii raafic ibnu khadiij kaas baynu kuba soo aragnay aynu ku joogsanay kollay allaabatayna dee laaba waa tasniyatu laaba labana in iyo alxara waa isla midoo waa dhulkan dhagaxan madow eed moodo inuu gubtay leh taas baa xara la yidhaahaa laabana waa la yidhaahaa in madiinana waxay laba laabo dhinaca bari iyo dhinaca galbeed laba laabo ama laba xara ayaa kaga sugnaa kollay laba xara oo kalena way sheegaanoo dhinaca waqooyiyo dhinaca januub kagaba sugnaaya laakiin waxay leeyihin iyagu asiil baanay ahayn oo waxay la xidhiidhsan yihiin labadan xaro ee midna galbeed ay ku taallo midna ayay bari kuba taalo ayay kuwaasna xidhiidh un la leeyihiin bay yidhaahaan dee xiraar kalena way jirtaa kollay wabro iyo waaqim laba xaroo la kala yidhaahaa hareeraha kaba xigay waa dhinaca bari iyo dhinaca galbeed haddaba inta udhaxaysa intaas kolley guryaheeduna intaa kamay baxsanaynba intaa udhaxayso oo dhan xaram baan kaba dhigay waana inoo dambaysa in sha allahu tacaala casharkan ku iman doonaa bal hadday labadii jiho ee dhinaca bari iyo dhinaca galbeed labada laabo ama labada xaro intaa udhaxaysa ay xaram noqotay labada jiho ee kale ee dhinacii januubka ee qibladu kaba xigtay iyo dhinaca shimaalka intee xaram noqonayso xaramka xaddiisu muxuu yahay haddii ala idhaha xadiidka cali bn abi aalib yaba inooguba iman doontaa taasna labatun iyo lubatun iyo nawbatun ama nubatun intuba wuxuu leeyahay waa luqaad macnahani leeyahay allabana marka jamcu qila laabat jamac muanato saalimaa lagu jamciyaa haddii katro loo jeedana laabun oo ta'dii un la gooyey iyo lubun baa jamaceedu noqdaayo macnaa waa alxara iyo meeshaa shirmadowda wainii xaramtu lmadiinata maa bayna laabatayha marka xaramnimadii muxuu tahayba waa wixii ka dhalanayay inay xaram tahay laa yuqdacu lama goynayo cidaahuhaa waa dhirteeda lama goynayo cidaahuna waa dhirteeda qodaxda leh oo kii qodaxda le haddaan la goynayn kii kalena lama goynayo laa yuqdacu cidaahuhaa oo alcidaah iyadoo bal matalan wuxuu leh caynta la kasriyo daadkana aan la shadin kulu shajarin fiihi shawkun waa geed kastoo qodaxlaba cidaah waa la yidhaha geed kastoo qodaxle barhkood baa midhar ka soo reebay sida gobkoo kale iyo waa barh dee luqawiyiinta laakiin geed kastoo qodaxlaba cidaah waa lagu magacaaba oo dee dhirtaasa geed ah mufradkiisna cidaahatun iyo cudayhatun labadaba waa mid ahaan waa u yimaadaaye laakiin daahimaka waa jamace dhirteedaas qodaxda le lama goynayo walaa yusaadu lama ugaadhsanayo sayduhaa ugaadheedana intaa ay xadda ay tahay ee xadda xaramkeedu leeyahay ugaadha kuba sugan iyadana lama ugaadhsanayo axaadiisu waa axaadiis inoo socon doonta in sha allahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdullahi bnu numayrin xa وxdثna بن نmayr qال xdثna أbي qال xdثna cثman بن xakيm qال xdثnii cاamir بن سacd عan أbيه qال أنhu qاal waa xadيid kaloo laakiin kuwii hore la macno ah bal cثman iبnu xakيmkana waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba midame atbaacu taabiciintii hore aynuu soo maray oo waa cثman iبn xakim iبn cabad iبn xunayf cabad iبn xunayf waa dee nin ansaaro sahl iبn xunayf iyo ay walaalkii waa صaxaabo bal ninkaas weeye adigu waa nin ansaariin hore usoo maray camir ibnu sacadna waa camir ibnu sacd ibn abi waqaas oo aabihii sacd ibn abi waqaas buu xadiidka ka warinaya waa kan can abihi qaala markaa wuxuu yidhi waa sacd baa odhanaya axad alcashara qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi inii uxarimu maa bayna laabatay lmadiinati anigu waxaan xarimayaa xaram ka dhigayaa madiine labadeeda laabo ama labadeeda xaro waa taa sharqiyada iyo qarbiyada inta u dhaxaysa ayba imaam nawowi wuxuu sharaxa leeyahay labada xarona way ku jiraan iyo waa wixii u dhaxeeyey ayaan xaram kaba dhigaya an yuqdaca cidaha kani waa bedel bedel ijtimaal weeyo taxriimkii maa bayna laabatay ilmadina ayaa maxaa waa dee wixii taxriim kuba keenayay oo an yu inii uxarimu maa bayna laabatay lmadiina an yuqdaca ay waxaan xarimayaa in la gooyo markaa bedel ijtimaal baan cidahu ah dhirteedaas qodaxdale in la gooyaan xarimaya aw yuqtala amase la dilo sayduhaa ugaadheeda halkaa kuba sugan la dilo taas waan xarimaya wa qaala waxaanu yidhi sacd ibn abi waqaas xadiidkiisii weeye waana arrin kaleo madiine ku tacalluqsan almadinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun sidaasna uu yihi rasuulka ilaahay almadinatu madiina khayrun iyada u khayr badan lahum iyaga waa dadka iyaga ka tegayee markii dholalkii kale la furtay ee de waxa weeyaan yeman iyo ciraaq iyo shaam iyo dhulkaas iyo markii dee dhul iyagu biyo lahaayo beera lahaayo ka dhaqaalo fiicnaayo markii dhulkaa la furtay ayaa dad badani dhulka ay uga guureen rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu sii sheegay oo markuu dee dhulkaa la furtay waxay iman doonaa dee dad iyagoo degdegayoo leh dadkoodii ugu yeedhayay inay meelahaas ay usoo guuraan haddaba waa kuwaa weeyaan ka tegaya madiine iyagoo dooranaya yar dee dhaqaalaha iyo dhinaca kale waxaa yar maciishada adduunyo almadinatu madina khayru lahum iyada u khayr badan oo dee diin ahaan markaynu eegno waa meeshaa salaada keliya lagu tukada masjidkii rasuulka ilaahay kun salaadood ay u dhiganto waa daartii iyo mahbid dee waxa weeyaan iimaanka iyo daartii hijrada waa mahbidkii waxyiga bal iyadaa marka la eega diin ahaan iyaga u khayr badan low kaanuu yaclamuuna haddaba hadday yihiin de inay iyagu u khayr badan tahay bal jawaabtii lowda waan iska qadarana maa faaraquuha ama dee waxa weeya mastabdaluuha bikayriha may ka tageen kamay guureen kayrkeed kumay bedesheen hadday taa og yihiin oy garanayaan khayrka iyo taas bal dee waxyaalo khayriyo khayrkeediina waxyaalana way noo dambeeyeen dee kuwaan sheegnayna kaba mid weeyaane haddaba low kaanuu yaclamuun marka rasuulka ilahi wuxu uhi laa yadacuhaa kama tegaya madiina axadun axad ragbatan canhaa waa nicid uu nacayo dee ruuxu hadduu arrin kale u baxo isagoo nacahayn aan nicin degitaankii uu degana aan nicin ama maslaxo jihaad buu u baxay maslaxo cilmi faafintii buu u baxay arrin kale u baxay si in badan oo saxaabadii kamid ah oo bilaadii kala degay iyagoo jihaad iyo u baxay oo akaabirtii saxaabada dee rag ay kamidinsa cali bn abi aalib iyo amtaashi kuwaasi way jireene laakiin raqbo iyadu ay nacayeen oy karhayeen taa umay bixin haddaba waa ruuxa nicid uu nacayo iyadii kayrkeed ka dooranayo uba baxa waana raqbatan canha dee ficilkan raqiibana imika waa masterkiisii hadday cani ka dambayso karaahuu noqdaa nicid buu noqdaa hadday fii ka dambaysana dee wuxuu noqdaaba doonid wixii la doonayo oo raqiba fiihina waa jeclaado oo uu doonay weeye raqiba canhuna uu nacay oo u karhay kolkol baaba dee waxa weeyaan qur'aanka suuratu nisa waxaa dhacay meel watargabuuna an tankixuuhuna lama socoto fi iyo cantoona oo waxyaalihii dee ficilkani uu kuba gudbi jiray taas mufasiriintii markaas laba tafsiir bay kuba fasireen kii isagoo can qadarayna waa dumarkii dee yataama nisaayo watargabuuna an tankixuuna macnaa waa can an tankixuuna aad nacaysaan ina guursataan ee dee xoolahooda unbaa damcaysaan ama foolxumadeeda ama waxyaalaha u diidaysaanba taas kii isagu fi halkan qadarayna wuxuu ka dhigay doonid oo watargabuuna an tankixuuna fi an tankixuhuna ina guursataan aada dooneysaan oo raqbaynaysaan oo kale waa adigu arrinkan labadan xaraf ee ka dambeynaya macaaniday kala keenayan aayadda labada macnoba lagu fasir dee kolley ciddii kolba waana wixii la qadaray ee mid kastaana macno yeelatay kolleyna waa yotama nisa iyo fatwadeed iyo wixii kuba tacalluqsanaa haddaba raqbatan canha waa nicid uu nacayo ruuxii haddaanu isagu jecel yahay oonu dee ka tegin saas oobasano dadkeena dee inaka inaymaba tegi karno ruuxu isagoo doonaya ayaabuu iskaga baxaya haddana laakiin waa ruux nacaya iyadii ma jirto ilaa abdel allahu ilaa oo uu dhaco la helo ruux iyadii ka taga nicid uu nacayo muqaamkeedii uu nacayo iyadoo wax kaloo ka kaxeeya aanay jirintaa ugaba taga abdl اllahu ilaahay waa bedelaayo o fiiha fi lmadinati madina man huwa khayru minhu mid kaba khayr badan mid kale ayaa ilaahay ugu soo bedelaa oo mid kale oo kaba khayr badan dee dadka saxaabada ahaa ee bilaad kala duwan degay kaba tegina waa taan idhi iyagu jihaad iyo dee cilmi faafintii iyo umuuro taasi wax kale ugaba tegina raqbatan canha ugamay tegin oo lama odhanayo waa taa raggaasba way kaba baxeen wax ka fiican oo raggaasoo bedelkoodii yimina maba jirto dee waa dadkii ugu mudnaa dadkii waktigooda ay ahay taa lama odhanayo iyagoa dee baab kale arrintoodu ahayd iyo bixidoodu walaa yahbutu ma sugnaanayo axadun axad calaa la'waa'ihaa waa shidadeeda gaajadeeda iyo rafaadkeed iyo wajahdihaa mashaqadeeda ama kulaylkeeda badan dhibteeda kale taas uma adkaysanayo kuma sugnaanayo kuma sabrayo ilaa oo la helo allawaa iyadu waa ashiddatu waljuucba in waa dhibta iyo gaajada aljahduna jiinta marka la fadxiyo waxay u timaadaa almashaqa oo dee wax ka acamsan bay tii noqon oo mashaqadu kuwaasna way noqon dhib kaleo ruuxii gaadhay ama kuleelkee badanha uga timaada ama wax kale iyo ama isagoo adigu dee dhib kaleo laguba dhibay be mashaqadii luqo yarna wuxuu leeyahay haddii aljuhdu la yidhaah kol kol mashaqo waa lagu fasiraaye laakiin markii aljuhdu ay timaado iyadu waa aluscu wadaaqa waa ruux karaamkii oo waxa weeyaan ayay noqotaa iyo wascigiisiio adigu labadu aad bay isugu dhow yihiin aljuhdu luqada badan ama macnaha badani waa alwascu wadaaqa oo waxa ruuxa karaamkiisa iyo inta awoodiisa taas baa juhdi laba yidhaa aljahduna almashaqay noqotaa lakiin labada dhinacba laba luqa way jiraan iyadoo aljuhdu jiibtii la damiyo bimacna almashaqa uu yimaado luqa yar waa jirtaa iyadoo jiibta la fadxiyo bimacna alwascu wadaaqa uu yahay macnihii juhdigu taasna iyadna luqa way jirtaa lakiin asalka iyo labada luqo say u kala badan yihin ba taasa si waliba imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan kuba dambinayo haddaba waxa weeye la waayaha waa gaajadeeda iyo wajahdiha rafaadkeeda iyo mashaqadeeda ruux ma adkaysanayo ilaa kuntu lahu shafiican waxaan u noqdaa ruuxa mid u shafaaco qaadaya aw shahiidan amase isaga taskiyeynayo markhaatibo oo shahiid u ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa fadli kale oo weyn oo madiine ay leedahay oo ciddii dee mashaqadeedii iyo dhibkeedii iyo haddii xataa gaajo iyo rafaad ugu yimaadaan ku adkaysta meelo kale aan kaba dooranay halkaa ku sabra ee ku adkaysta in rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shafiic u noqon ama shahiid baaba u noqonaya taas ba in ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiidan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama bal xadiidka dariiqiisa labaad baan gaadinaa si aan wax yar ugu soo erlaabano halkan وxdثna بن أbي cمر qال xdثna مrوان بن معاaوية qال xdثna cثمان بن حkيم الأنصاaري qال أخبرني عامر بن سعد بن أbي وقاص عن أbيه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل ثuma ذakra wuxuu sheegay مثل xadيiث بن نmayri eg markii horeba iبن نmayr waa ti aynu soo aragno waa kan imika aan kasoo baxnay cabdاللahi بن نmayr maantana halkii cabdاللahi بن نmayr waxaa ku sugan marwan iبن معaaوiyaة الfazarي baa ku sugan marwan ibn mucaawiyata ibn aba taas baa kuba sugan oo nin isna xaafid ahaa tiqo ahaa ha ku sheegeen tadliiskan nooca laakiin tadliisa sheikha yidhaahaan magacyada un tadliisuu kuba markaa isaga kaba dhici jiray xagga asmaada un ee may hayn dad uu ridi jiray ninkaas baa halkii cabdullaahi ibn umayr oo cuثmaan ibnu xakiim isagaa ka wariyey maanta marka dakeradan faacilkeedu wuxuu noqonayaa marwan oo uma dakera marwan wuxuu sheegay ml xadiiث ibn nmayri xadiidkii ina nmayr mid laba mid ah oo de xadiidkii ina nmayr inii uxarimu maa bayna laabatay madinati an yuqdaca dawha o yuqtala sayduha iyo intii ka dambeysay waa taas hadday wax yar ku kala duwan yihiine ziyaade isagaa sheegaya waa kii mid lamido isaguna cuثmaan kaba wariyey de cuثmaanna maaha xaggiise waa sanadkaas cuثmaan sanadkiisii ilaa صaxaabigii laga gaadhayo rasuulka ilaahayna xadiidku mar de la gaadhsiinayo wazaada fi xadiidi zaadadana marwan baan kaba dhigaynaa oo cuثmaan waa riwaayada markaa marwan ayaa riwaayadii cabdillaahi bni numayr la dheer wazaada wuxuu siyaadiyey fi lxadiidi xadiidkii wuxuu ku siyaadiyey walaa yuriidu lama doonayo axadun axad ahlalmadinati bisuuin xumaan ilaa oo ay dhacdo ruux madiina la doonayo makri kayd iyo xumaan adaabahu llahu fi nnaar ilaahay mamakan siiyo wixii ilaahay baa dhalaaliya isaga naartuu ku dhalaaliyaa dowba rasaasee rasaasta dhalaalinteeda oo kale dee markaa waxyadii fasaqaya ama baabiinaya lagu markaa dhalaaliyo aw dowba lmilxi fi lmay ama se sta mila dowbi lmilxi fi lmay sta biyo dee imaka milix oo kale marka biyo lagu rido way milantaa way baaba'daa wixiiba wuu baaba'ayaa saa milixdu ay ugu milmayso oo kale biyahay ugu baaba'ayso saas oo kale ayuu naartii ugu baabiyaa bal intani waa intii xadiidkaa hore iyo ziyaado ay maka riwaayadan dambe marwaan xadiidka intiisa horena kolley waa inta ay nagu soo noqnoqonayso oo dee waa madiina xaram weeye jamaahiir alculamaana qowlkooda weeye kolley halkan khilaafka xanafiya iyadoo axaadiistii ay badan tahay kolley halkan dee qowlkoodu waa qowlka marjuuxa ama ayn sawaabku waa sidaa dee jamaahiir alculamaa ay qabaan oo madiina ay xarab tahay xarabnimadiina ay tahay dee dhirteediina aan la goynahayn aan la goynahaynna waxa weeye me ugaadheediina aan la dilahayn ama aan la ugaadhsanahayn allahuma khilaaf bayna ahlicilmi waa jira bal haddii ay dhacdo in saydkeedii ama ugaadheedii la dilo ama dhirteedii la gooyo maka oo kale saydkeeda jaza kaba imanayay iyo dee dhirteeda jazihio kale ma imanaya mise waa dembi ruuxu ku dhacay uun iyadoo fidyo kale aanay jirin jaze iyo wixii uu waxuu ku magdhabaa aanay jirinin dembi uu kuba dhacay mise waxa weeyaan jazihii maka oo kale ayaa halkan imanaya labada qowlba qolooyinkan iyagu xaramnimada ku tegay way leeyihiin bal waxaana inoo dambaysa haddii a la yidhaha xadiidka kan kuba xigaba oo khaas ahaan kolley sayidkuna waa la mid eh ciddii ama wax ka ugaadhsanaysa madiina dhexdeeda ama dhirteeda goynaysa bal arrin gaarahoo iyadii noqonaysa nooc ciqaabeed oo ruuxaa laguma ciqaabayo xadiidka kan ka dambeeyay nooguba imanaysaa bal de waa xaram in xaramnimadiina waa waxaabay kaba mid tahay dee taxriimkaa dhirteedii iyo taas arrinta kale madina inay u khayr badan tahayna waa taan soo sharaxnay wax intaa ka dheerna marar kale ayay insha allahu tacaala kitaabka kuba iman doonaan waxaa jirta xadiidka intii ugu dambeysay ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiidan aw baa meesha kuba sugnayd kolley xadiidku kan un maaha uu warinayo sacade saxaabo iyagu kala duwan oo weliba dee qeybna ay muslim inooguba imanayso ayaa xadiid kastan bay ku wariyeen dhammaanna riwaayaadkooda awdani way kuba sugnayd oo haddii riwaayo imaka tan saacaden hayno oo kale laba odhan lahaa awdani waa shaki dee saxaabo kala duwan oo kooxa oo midba iyadna axaadiisan ay wariyeen ayay riwaayadooda ku wada timi shahiid shafiican aw shahiidan taasi markaa maxay keenaysaa awdani inaanay de shaki ahayne litaqsiim ama tamwiic ay noqonayso kollayna in qaadiciyaad buu halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala hadal uu leeyahay uu kaba soo naqlin oo ah in la weydiiyey qaadiciyaad isagaa kitaabkiisan umaa madbuuc hadiyo goor imaam nawowi raximah llahu tacaala qaadiciyaad adigu laba meelood buu wax kaga soo naqliyaa kitaabkan ugu tiiriya meel waa meesha badan ee qaala alqaadi kol hadduu idlaaqana u jeedo waa sharaxa muslim isagana markuu qaadi halkan idlaaqo waa sharaxa muslim sharxii muslimna ikmaal lmucrim baa la yidhaha maanta wuu madbacaysan yahay isagoo muxaqaqa sharaxa nawowi baa ka waasacsan me laakiin dee waa sharax heer sare waa kaa imaam nawowi in badan isaga kolkol sida halkan oo kale iyo meelo badan intuu hadalkiisii soo naqliyo aan waxbaba raacina intaa kuba gaabsada kitaabkanuu leeyahayna sharaxa wuu kusoo noqnoqdaayo waa kitaab mashaariq lanwaar la yidhaaho waana kitaab bukhaari iyo muslim iyo muwaطa'a malik alfaadooda alfaadaha dhacay iyo asmaada wixii dabdi u baahan uu ku dabdiyo waana kitaab aad u qayimahoo mashaariq اlanwaar calaa صaxaaxi اlaahaar bal matalan kaas baa la yidhah waanu madbacaysan yahay kolley laba mujalad baa lagu madbaceeyey walow dee tartiibtana xuruuftii buu ku tartiibsan yahay laakiin xuruufta ayaa ah xuruuftii say u tartiibinayeen nimanka makaaribadu oo say u tartiibinayeenoo bal matalan malaa xuruufta ilaa inta hore ilaa lasoo gaadhayo khadii tartiibtu waa taasune laakiin mar kale ayuunbaa haddana indhaxoo dham intay baxayso oo xataa ay kaba dambeeyaan xuruufta adigu isweydweydaarsan baa leeyahay laakiin waxaa ku roon yahay mujaladkii waxaa xuruufee kuba sugan taasoo waayo tartiibtii maqaaribada weeyaanoo xuruuftan san xuruufulijaayiga aynu inagu u naqaanay u tartiibsan yihin baan u tartiibsanayno waxaa dhici karta markaa dee waxaan filayaa daal kaba lasoo dhaafo radiyo zadiyo inay maxaa ilaa kaaf iyo laab ka dambaynayaan oo ay kaba dambeeyaan oo markaasaa ruuxii dee aan la soconin markuu xarafkii doonayo dhici karta inuu ku yar wareero laakiin muhimku waa bal taasun mujaladaadkana way raaciyeen waxaan leeyahay waa kutubta dabdiga de weliba aada u mudan ee alfaadaha wax badano muslim kuba sugan iyo meel badan iyo markaa taasna uu kaba soo naqliyay halkan waa qaadiciyaad halkan muxuu ka soo naqliyey inuu qaadiciyaad yidhi horaa lai weydiiye laakiin bal qolooyinkiina sharaxan oo kala haystaan aniga waxay taala qaala alqaadiciyaad raximah llahu tacaala dee sad haddaan eego un habka u qoran in aan raaco سألت قديما عن معنى هذا الحديث ولما خص ساكن المدينة بشفاعتنا مع عموم شفاعته وأجبته بل waxa weeyaan un kolley waa khada xagga rasmiga ah ama rasmigii imlaa'iga ahaa jaanibkii imlaa yimi qaadiciyaad wuxuu leeyay waa lay weydiiyey bal kalamaalka iyada sidaa ku sugnayd su-ilnaa baa ku sugnayde waa lay weydiiyey marka waxay ahayd un hamsada aniga alifta ay dee ii saaran inay nabro korkeed noqoto oo hadalka waxa weeye su-iltu qadiiman ee sa'altudan baa markaa waa yar in xagga imlaha khada jira weeye dabcadayda horta dabcaadkiina warmahaye bal hadday dabcaadkiina lamid tahay saydaan ugu qaldamin hadalku waxa weeye su-iltu isagaa leh sa'al su-ilnana waa kale laftiga sheekhu uu soo khulaaseeye macnaa beri hore waa intaan sharaxaba hortiibaa hadalkay weydiiyo waraaqa gaara malaha dee jawaab dheer oo waraaqa ah qaadatay ayuu kaga jawaabay lafdiganun awdan iyo shak ee bal imanka laakiin khulaasadu waxa weeyaan un isagoo sheekada qaarkood kasoo naqliyay inay shaki tahay ayaa waxaa meeshay uu leeyahay mid weeyaan oo reer madiinaan shafiic u noqonaya rasuulku kol hadduu yihi ruuxaa kuba sabra waxaynu ognahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shafaacadiisu inay ummadda oo dhan wada gaadhayso in bal liahli lkabaa'ir min ummatihi taas inay gaadhayso waana tii aynu soo maray ducadii mujaabada ahayd ee rasuulka ilaahay la siiyey inuu aakhiro u daysay kitaabulimaan baynu kuba soo marray iyadoo shafaaca liummati taas uu dhigtay oo markaa waa shafaaco qaybo yeelan ummaddana kollay dee ay markaas noqonaysaa markaa shafaacadan maxay noqonaysaa kol haddii dadkiiba ay la wadaagsanayaan taas oo kale waa arrinta ishkaalka meesha taalla iyo shafiican yaw shahiidan haddii aynu nidhaahno in awdani lishaki maaha waayo xadiidkiibaa ilaa shan lix saxaabi oo xadiidkii wariyaa sidan ku wada wariyay markaa shaki ma wada noqonayso ruwaadii ka dambeysayna taa iskuma wada raacayso maxay tahay bal markaa taas bay jawaabtiisu tahay laakiin isagu tu ku jawaabay waxa weeyaan awdi litaqsiim haddii aan kaba dhigno macnuhu waxa weeyaan reer madiine barhkoodna waaba isagoo shahiid u noqonaya badna iyagii u shafaaco qaadayo ama ha laba yidhaaho dadkii cusaada ahaana shafaacadiisaa gaadhi kuwii mudiicintaana waa taskiyeynaya oo shahiid buu unoqon shahaadaduna kolley shahaado caamaa jirtee ama ha laba yidhaaho kii iyagu xayaatadiisii dhintay siduu reer uxudba kuba yidhi rasuulka ilaahay markuu wafaadi doono intuu tegey inuu yidhi ana shahiidun calaa haaulaa waa shahaado khaas oo dadkaa xayaatadiisii dhintuu shahiid u noqon dee shafaacaduna waa dadkii isaga dabadii kuba dhintaye bal adigu waa qaale laakiin muhimku waxa weeyaanun waa shafaaco ziyaada ah oo khaasa oo ka ziyaadsan shafaacadan ummadda oo dhan ba uu shafaaco qaadayo shafaacadan uu dib dhigtay xataa ducadii mujaabada ahayd ee la siiyey muxaqaq alijaabo ahayd si ay shafaaco ummadiisa uguba noqoto waa wax ka ziyaadsanoo madiine u gaaroo u khaaso dadkii kale miise ay kaba leeyihiina shafaacadan iyo shahaadadani bal taas weeye waa khulaasada kalaamkan bal waxa weeyaan dee taasunbu adigu waa hadalka jawaabtiisu laftigaasun baan leeyahay hadduu idanka saydoo kale a idiin taalo dabdista oo sirtu qadiima waajabtu canhu bijawaabin shaafin muqnicin fii awraaqin taasna waa hadal qaadiciyeedle iyo sheekhu waana dee inta badan uu soo naqliye laakiin adigu waa soo talkhiisiye waxadata xaggan marka la eego jumladan dambe walaa yuriidu axad min ahli lmadinati bisuyn ilaa adaabahu llahu fi nnaar ee in aan kuday fi naari adaabahu ay ku tacalluqdo oo la yidhaha ruuxa kayd iyo makri ee barhkoodna waa loo dedejiye waa kuwaasi dee muslim ibnu cuqba iyo yaziid oo dabadii dhinta iyo muddo lamaba sugin markii ay kaydkii dee makri iyo xumaan ay laba dooneen de bal matalan aan idhaahno waxay ilaahay ku dhalaalinayaan naarta dhexdeedao dee cadaab buu geli doonaa oo aakhiro lagaba dhigo waa mid iyo fi naari inay tahayba dawba rasaas masarka ay ku tacalluqayso oo ay noqoto ilaa adaabahu llahu ilaahay uu dhalaalinaya macnaa kaydkiisiibuu baabin isagii buu halaagi taas oo kale dawba rasaasi fi naar oo markaa fi naar ay dawbadan ay ku tacalluqayso saa rasaastuba mala haddii dee biyo iyo waxyaalo ama dab iyo lagu shido ay u baaba-ayso ay u tirtirmayso saas oo kale ayaa waxaa de waa macdantaas rasaaseed ayaa saas oo kale ilaahay subxaana watacaala isagana arrinkiisi iyo kaydkii wixiisii oo dhanba uu baabiinaya وxdثna إسحاq بن إبراهيم وعبد بن حمaيد جميعا عن العqدي qال عبد أخبرnا عبدالملك بن cمر si imaka halkan aan kuba soo aragno kale ti aan haynay إسحاq بن إبراهيم iyo cabd بن حmaيد ayaa labadooduba alcaqdiy ninka ay nisbadiisu tahay bay ka warmayaan lafdigii mxuu ah adaba cabd بن حmaيد wa qaala cabd wuxuu yihi أخبرnا cبدالملك بن cمri wa cبdالملك بن cمri ba alcaqadiy waana nin aynu marar kale soo aragnay oo caqadigani waa cabdilmلك بن cمri un san marka dhaweyd aan lahayn abu أحmedkani waa محamed بن cabdاللahi un qال xdثnا cبداللahi بن جعفr عن إسماعيل بن محمد عن cاmr بن سعد أن سعدا رakبa إلى qصr بالcقيq dadku waa dad inoo soo wada horeeyey de ha kala badbadnaadeen cabdاللahi بن jacfr kana cabdالlahi بn jacfar ibn cabdiلرaحmaan ibn اlmswr ibn mkrma صaxaabigii mswr ibn mkrma oo abtirsiinta ku gala lakiin jacfarkani wuxuu noqonayaa ina cabdiلرaحmaan cabdiرaحmaan kaasa ina mswr ibn mkrma waa ina atbaacu taabiciinta hore aan usoo aragnay ama ismaaciil ibnu moxamed waa ismaaciil ibnu moxamed ibn sacd ibn abi waqaas marka caamir ibnu sacadna waa adeerkii moxamed iyo caamir baa walaalaa horena isna kitaabka waan ugu soo aragnay oo ismaaciil ibnu moxamed wuxuu ka warinayaa adeerkii camir ibnu sacad moxamed kan baa moxamed ibnu sacada caamirna muxuu ka warinayaa abihiya waa kan oo wuxuu yihi ana sacda waa sacd ibn abi waqaas rakiba uu fuulay waa dee waxa weeyaan markuubkiisii weeye ilaa qasri waa gurigiisii ama qasrigiisii bilcaqiiqi meesha caqiiq la yidhaha kuba sugnaa a madiine ayuu ka dhex baxay oo meel caqiiq la yidhaaho oo dee madiine aan saa ugaba sii dheerayn barhkoodna ilaa toban mayl bay u jirtay taqdiiran kollayna markaa intii ximaheedii kaba baxsana waa taa way noo dambaysaa xagga laakiin seer ahaan maha xarabnimo ee laakiin seer ahaan iyo xima ahaan ilaa labiyo toban mayl hareero inay ahaydba madiiniye adugu caqiiq meel la yidhaaho ayuu aqal kaba dhistay aqalkaasuu deganaa dee madiinana waa imanayay markii dambena dee wakti dambena way ahayd oo shan iyo kontonkii hijrada isagaa tobankii jannada loogu bishaareeyey ugu dambeeyey geeri ahaan ee halkaasuu ku dhintay oo halkaasaa dadku ama ragga ay garbaha iyo degahooda kusoo qaadeen oo la keenay markaa dee waa taa madiina waa tii aynu soo marray caaisha inay dalabtay in lasoo mariyo si ay ugu tukato waayo waktigaa way noolayd walow muddo dhowr sano dabadood ay dhimatay dabadeedna lagu aasay baqiico halkaasaa laga soo qaado oo halkii uu kuba dhintay aqalkiisa halkaa kaba dhistay haddaba isagoo madiine ka tegey ayuu xaggaa gurigiisa oo inta xuduuddii xaramka uu ka baxsanaa gurigiisii ayuu ku socday ama qasrigiisii fawajada wuxuu helay oo uu la kulmay cabdan addoon yaqdacu goynaya shajara geed aw yakbiduhu ama caleen ka daadinaya taas buu arkay oo addoon isagu geed buu goynayay khabiga waa tii aynu soo marro khabada yakbid waa marka geedka ama la lulo ama wax lagu dhufdhufto si caleentii looga daadiyo taas baa khabdi la ydhaha waxaan la daadinayana caleentii waxaasna khabad baa la ydhaha xalaytaan soo sheegayno ba'da ayaa la fadxinayaa haddii calaf xayawaan loo qaadayo kolley xadiis bay kuba timi markaas waxa weeyaan inay taasi ay banaan tahay oo rasuulka ilaahay taa muxarimin laakiin dee iib iyo waxyaala haddii loo qaadayo iyada marka caynkaasa waa dee xarabnimadkii oo lagu tacadiyey bay noqonaysaa addoon buu haddaba ama geedka u goynayey waa shakitani ama caleen iyo waxyaaluu kaba daadinayayoo taasoo wax isagoo la dhacaya taasuu arkay fasalabahu wixii uu hayay buu kaba furtay salab dee waa tana xagga jihaadka oo kale way nooguba iman doontaa man qatala qatiila lahu calayhi bayinatu falahu salabu oo ruuxii marka jihaad ay tahay dagaal ay tahay dee markaa liclaahi kalimat illaahi loo dagaalamayo ruuxii qaatilka ah ee ruux dadkan cadowga a dilay wixii haniimadii waxaan lagu darin baa jirto ama silaaxiisii iyo wixii uu gacanta ku haystay iyo libaaskiisii uu xidhnaa iyo isagaa yeelanayo khumus lagama saarayo oo isaga waana shay inoo dambeeya haddaba salab imaka haddii la idhaha salabahu yaslubuhu ama yasribuhu salban maserku uu laamtu way sukunsanaanaysaa laakiin salab marka ay noqoto waa bimacna almaslub waa wixii la furanayo ruuxa laga furanayo sida libaaskiisa ama wixii uu hayay oo kale gacantiisa kuma sugnaa adeegsanayo dee libaaskiisiyo tiibuu adow ka qaaday sacd ibnu abi waqaas ninkii falama rajaca sacdun sacd markii uu laabmay ee dee uu noqday meeshii waa ka tegaybe ayay jaa-ahu ahlulcabdi ama dee uu kuba soo noqday madiina ayay jaa-u u yimaadeen ahlulcabdi addoonkaa dadkii ehelkiisii ahaa fakallamuuhu way la hadleen oo waxay kula hadleen an yarudda inuu celiyo oo calaa gulaamihim addoonkooda aw calayhim amase iyaga korkooda uu soo celiyo maa akhada min gulaamihim waxaan uu addoonkoodii kaba qaaday ama cabdigoodii taas uu kaba qaaday waxay inuu soo celiyo dee laftiga gulaamna asalka hore ilmuhu markaa uu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayo gulaam waa la yidhaaha taasi waa marka laakiin marka addoon loo isticmaalayo addoon gulaam lagu idlaaqayo mid yar iyo mid weynba sa dee jaariyadaba waa inantaa yare ay yidhaaheen jaariya waxaa loo yidhi intaanay dee roonaan gashaanti noqon ama inta ay yar tahay ee la dirdiranayo jaariya waxaa loo yidhi ba likawniha tajri fii xaajati ahliha hadiyo goor baa la dirtaayay way u soconaysaaba xaajadii ahalkeeda markay roonaato magacii jaariya uu ka hadhaya laakiin addoon marka ay tahay tii gabowda iyo tii yaraydba jaariya waa la odhanaya markay taa tahay gulaamna waa saas oo kale imaka halkan gulaam waa addoonkii cabdigii unbuu laba mid yahay ama markan kale aynu eegayno taas e waa ilmahu ilaa uu ka qaangaadhayo kol kol dee ruuxu intaa uu xoogga leeyahay ee uu weli ishaysto eenu cibaadu haatan oday dhacay aanu noqon kolkol kulan waa la iskaga idlaaqaa macno majaaziay noqonaysaayo ee kolley xadiidkii israhan kusoo aragnay rasuulka ilaahay markaa konton iyo waa dhaafsanaa iyadoo uu nebi muuse عليه وعلى نبينا أفضل الصلاaة وaسلام ل hda الغuلام الذي بعثa بعdي غuلaaمkan dabada la soo diray oo kale bal markaa dee غuلaaمka waxaan leenahay inta uu ruuxu xooga leeyahayna waaba lagu iطلاaqi karaa lakiin macnihiisi asalka waa taa ilaa بلوq wixii ka dambeeya dee magaca shaaب iyo waa kan iyo magacyo kale ayuu yeelanaya imaka si adoonku isagu farqi ma jiro mid weyn iyo mid yar faqaala wuxu uhi معaad الله ilah baaban ka magan gelayaa bu ihi an aruda inaan celiyo shaya shay nafalanihi rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay i siiyey naafilo ahaan waa haniime ahaanba ii siiyey inaan celiyo ilaah baan kaba magan gelaya wa abaa uu diiday an yarudda calayhim inuu u celiyoba uu iska diiday oo wuxuu ihi ilaah baaban kaba magan gelaya dee nin dembi ku dhacaaba noqonaya wax rasuulkii ilaahay i siiyey naafila nafalani bacna acdaaniha naafila naafilana waa ziyaadada oo kale waaba taad haniima ahaan iyo dee uu isiiyey inaan celiyo oo maxay tahay rasuulka ilaahay baa wuxuu amray ruuxa arka ruux dee madiine intaa xaramkeedu yahay kaba ugaadhsanaya laftiga abidaas bu ah in dee ruuxu falyaslub weye salabkiisa ha qaat ha furta weeye kaas aaladiisii ha noqotiyo wuxuu sitay hadduu doono dharkiisiiba lama qaawinayo waa wixii kale kolley tana barhkood qiyaas bay dhahaan lakiin dee xadiis de waa ku yimi sanadkiisa dacfiah kuma sugnaade iyadana iyadoo geedkiisa mid goynaya ama ugaadhsanaya haddaa aragtaan oo kale furta oo dee waxa uu wato kaba furta oo kale tii baa deetee rasuulka ilaahay baa siiye sooma uu iska diiday wax kale weydiisuudhe laakiin anagu iyana taas inuu u celiyo waa diiday wa abaa an yarudda calayhim bal markaa imaka horta xadiidka mid weeyaan oo dee si aynu mararkii horeba soo aragnay saydka madiine iyo shajarkeed iyo dhirteedu inay yihiin waxaan banaanayn oo aan la taabanahayn oo taasa way inooguba sugan tahay dee waana tan oo xadiidka saxaabo kala duwan baana axaadiistaas waa taa aynu soo haynay imaka saacad baan haynaa raafic ibnu khadiij baan soo aragnay kuwo kale cali bnu abi daalib anas dad badan baa iyaguna inoo dambeeyaba jaabir ibnu cabdillahi waa taan soo aragnay bal markaa waa axaadiis tacaduday baan leenahay taas oo kale xadiidkana muxuu keenayaaba iyadana uu daliiliyu ina tusayaa ruuxa xaramka madiina wax ka ugaadhsada ama geedkiisa gooya ukhida salabu salabkiisa in la furanayo waxaa dee salab wixii dee ruux muqaatila lagaba qaadan jiray silaaxiisiibaa dee salabka geli jiray malbuuskiisan iyo waxaanu xidhayaa silamaah taas waxaan uu fuushayaa geli jiray bal markaa wixii in lagaba furanayo taas buu xadiidku yahy horta markaa markay noqoto saxaabadii oo kale sacd ibn abi waqaas iyo jamaaco saxaabada kamida qowlkood weeye dee waana kaasoo rasuulka ilaahay bay naskaa kaba haysteen qadciyadba wuxuu yidhaahaa walam yaqul bihi axadu bacda asaxaabati ila shaaficiyu fii qowlihi lqadiim saxaabadii marka lasoo dhaafo cid ku tidhi salabkaa cid tidhi ruuxa ama wax ugaadhsanaya ama geedka goynaya madiina waa la furanaya salabkaa wixiisii baa laga furanaya oo tidhi ma jirtoon shaafici ahayd madhabkiisii qadiimka ahaa taas aan ahayn isaguna jadiid taas ma qabu leeyahy kolle riwaaye axmedna way jirtaay hadal aada u qayima ayuuna u markaa leeyaho wuxuu maya raaciyey qaadiciyaad wakhaalafahu a'imat alamsaar imaamyadii kaloo dhami a'imadii amsaarta way khilaafeen shaafici taa way kuma khilaafeen nawi ba muxuu uhi walaa taduru mukhaalafathm ida kanat isunatu maca wahada alqowl اlqadiim huwa اlmukhtaaru lihubuuti اlxadiidi fiih wacamali الصaxaabati calى wafqi walam yahbut lahu daaficun dee kollayna bal haddii jamaahiir alculamaa gees ay isu raacaan masaladna ijtihaadi un ay tahay waa runo qowlkoodu dee wasankiisuu leeyaho mukhaalafadoodu ma sahlana in la khilaafo haddii aan wax cad lagu khila arrintu ay masaladu ijtihaadi tahay laakiin masaladii marka nas jiro de haddii dadkii intii kaleba israacaan laakiin nas jiro naskiina israaca israaceen dee aanu keenayn inuu mansuuq yahay oo dee daliil kaloo naskinayo loo hayo xujadu waxay noqonaysaa naskay noqonaysaaye iyada markaa qowl jumhuur ma daafacayaan naskii ma daafacayaano nawi baa cibaaradan fiican buu kaba cabiro mukhaalafada ay iyagu khilaafeen a'imat lamsaar isagana madhabkii hadajadiid waa ka duwaye waxba ma dhiyeelayso kol hadday sunnadu maciisa tahay qowlkaa qadiimuu leeyahayna wuxuu leeyahay daliil ahaan markaynu eegno waa qowlka mukhtaarka ah taasba weeye naskii wax nasakhayaa ma jiraan in waxa weeyaan naskiibaa kuba yimi saxaabadii waa kuwana way kuba camal faleen marka haddii dee culamaul amsaar ama a'imatul amsaar aanay qowlkaa kuba tegin bal shaafici fi lqadiim mooyaane ee naska ciddii ku tagtay ayuu naska xoogeynayaayo imaka maaha masale ijtihaad ahayd oo ijtihaadkii intii badnayd ay gees mareen oo ruuxaan kuma tirin karnay inuu ka shaadoobay oon leenahay dhibyaraan laguma khilaafi karo kol haddaan wax cadi jirin dee jumhuurtii taas maaha halkan nas baa jira dee naskii baana xujaa waana taasa xadaثna yaحya بn أyuba وqtaybaة بn سacيidi وبn xujri an jamiiعa can ismaaعiila manaa saddexdan sheekh ee mslim ay nagu soo noqnoqotaa had iyo goor waxay ka wada wariyeen ismaaciil ismaaciilkuna kuu yahay isaga aynoo cadayn doono qaala bnu ayuba yaxya bnu ayub wuxuu ihi xadaanaa ismaaciil ibnu jacfarin ismaaciil ibnu jacfar baa noo waramay imika waxaan soo haynay cabdullaahi ibnu jacfar ayaan soo hayno kolley waana dabaqadiisii laakiin maaha laba ninoo walaalo oo shaqo iskule maaha ismaaciil ibnu jacfarkana waaba nin ay dee kaasba waynu soo aragnay isaga kaba noqnoqod badan oo in badan aan soo aragno nin kaleo maxamed ibnu jacfar la yidhaahna ay walaalayiin oo isaguna kitaabka kusoo noqnoqdee waa ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kahiir aynu marar badan soo aragnay kaas weeye ninkani haddaba ismaaciil ibnu jacfar baa muxuu ihi akhbaranii camr bna abi camrin mawla lmuطalib ibni cabdillahi bni xandab camr bna abi camrin oo abi camrigana maysara la yidhaahayo waynu soo aragnay isaganoo horeynu usoo maro waa nin hiqaa bal ninkaas baa wuxuu ihi waa nin dadkii mawaalid ahaa buu kaba mid yahaye annahu samica anas bna malikin anas ibnu malik buu maqlay camr bna abi camrin baa maqlay yaqulu xalu ku qawlayo qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi liabi dalxata abi dalxa ku yihi iltamis lii waxaad ii doon doontaa ulaaman inan min khilmaanikum kanimaha addoon imika halkan waa nin yar weeyaan oo dee inamadiina kaba mid oo yakhdumunii ii shaqeeya way banaanaynaad bi imika jawaabtii dalabka layskagaba jesmayo yakhdumnii way yakdumunii huwa yakdumunii ii adeego ii shaqeeya bal taas ii doon buu yihi fakharaja lii abu dalxata yurdifnii abu dalxa wuxuu u keenay anas manaa waktigani waxayd markii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh khaybar u baxayey xadiidka bukhaari riwaayada bukhaari bay taasi kuba caddahay ama sariix kuba tahay waktigani de waxaanan ognahay anas ibnu malik markii uu rasuulka ilaahay madiine yimi isagoo toban jir meelahaasa inay hooyadii ay u keeneen ay kudii tiri waa ilmo yaroo aada u caqli badan ee ha kuu shaqeeyo dee dirdiro waxyaalaha aada uba baahan tahay waktigana waa sanadii toddobaad sebay markaa arrintan taas iyo tan aan isu waafajinaynaa irtamisli ghulaaman min khilmaani markaa tan waxay idhaaheen un dee riwaayadna waa ta aan leenahay khaybar bay ahayde isagii dee xadar iyo nagaadiga markaa la negiye madiine la joogo ayuu u shaqaynayay waana walow markaa qaangaad uu gaadhay haddana inan yaroo agoonana u ahaa waayo aabihii nadri ma noolaynba mana islaamin bal matalan markaasi waxa weeyaan waa kan hooyadiiba dee abu dalxa ayaa qabay wala uu guursaday inta islaamtay dabadeed bal matalan oo bacd alislaam uu guursaday haddaba nadr waxaa laga yaabaa de inaanu sii dheerayn oo beryahaasun uu dhintay ama ha kaba taga madiina waqtiyadaa reer madiina ay islaamayeen kolley waqtiyadaasunbaa dhimashadiisu ahayd markaa waxay dee nagaadibu ugu shaqaynaya markaa rasuulka ilaahay tuu ka doonaya waxay ahayd waana safar bal ilmo ruux kale uun oo dee khidmo usuubado oo mar intaa safarka la yahay uba shaqeeyoon anas ba ahayd taas amase dee anas inay markii hore nagaadi baa loogu keenay ruux haddana inuu uu la safru meeshuu doono la maro ilmaha yar taas rasuulka ilaahay haddana ma doonino waa nooc istidaanun idan dalab bal markaa inay dee u idmaan iyagaa qoyskiisiiya iyagaa ehelkiisiiya bal inuu dee la baxo oo uu dabadiina uguba khidmeeyo bal taas bayd ama cid kaloo badiil oo dee intaa uu maqan yahay wixii u baahnaa u qabtaa ee uba khidmeeya de tanna markuu abudalxa anas keenay waa idan ay u faseexeen un rasuulkii ilaahay inuu la safri karo oo uu safarkiisaasna uu khidmaynayo marka wuxuu yihi anas fakharaja bi waxa ila baxay abu dalxata yurdifuni abu dalxana dee wuxuu ku jiraaba dadkan iyagu ku socday rasuulka ilaahay la socday ciidankiibuu kaga mid yahay yurdifunii warahu xaal igu qaadayo gadaashiisa oo dee uu fankiisi waa fangeliyey adoo ama dee gadaashiisa igu qaaday macnaa rasuulkii ilaahay raaxiladiisii buu fuushan yahay anas wuxuu la fuulay abu dalxa oo zawju ummi waana isla reerood ayuu la fuulay raaxiladiisii fakuntu waxaana akhdumu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay mid u shaqeeyo u adeega kulamaa nazla markastuu degaba dee wuxuu u baahan yahay baan u qabanaya wa qaala fi lxadiidi anas xadiidka wuxuu ku yidhi anaa xadiidkiibaa uu qeyb muslim aanu soo dhammayn inbuu inoo sheegay markii dambay soo laabmeen wax dhacay madiine kusoo dhawaadeen unbuu dhigto in dhexa ayaa kaba maqan intaa dhexana xadiidku isagu intan ka dheeriye saxiixa bukhaari buu kuba sugan yahay waxaa kuba sugnayd halkan inuu sheegay rasuulka ilaahay duco ama isticaado allahuma ini acuudu bika min alhami walxasni adigu bal isticaado uu had iyo goor ku celcelinayuu kaba maqli jiray taas buu sheegay waxaa kuba sugnayd safiya bintu xuyeye qisadeedii iyo dee markii sabiga say u gashay ee markii dambe rasuulka ilaahay guursigii uu guursaday iyo halkii uu kulaba aqalgalay iyo bal si bal markaa ay fuulayso raaxilada rasuulka ilaahay uu yeeli jiray iyo bal umuurahaas baa kuba sugnaa intaasoo dhan ba adigu udhaxaysay intan bukhaarina isagoo dhan bay kuba sugan tahay muslim laakiin ikhtisaar baa meeshii jira uma aqbala waa ugu dambeyn markay khaybar dhammaatay dagaalkeedii qanaa-intii la qeybiyey sabigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh safiya bintu xuyayi bal markaasna uu laba aqalgalay intuu xoreeyey xoreynteedii buu kaba dhigay meherkeedii iyadoo markaasni waliimadii uu sameeyey rasuulka ilaahay dadka ugu yeedheeno way kuba sugnayd intaa dabadeed ay madiine kusoo dhawaadeen weeye markaa wax dhan baa maqan si socodkoodii khaybar wixii dhacay iyo markii ay khaybar kaba soo noqdeen umuuro dhaco arrintaas safiyo kuba tacalluqsan imanka tani waa markii madiinaba ay kusoo dhowiineen buurtii uxud ay arkeen ay u muuqatay uma aqbala xataa idaa bada lahu uxudun markii buurtii uxud ay u muuqatay rasuulka ilaahay markaa weli magaaladii ma muuqato ee buurtii waa buurtaa weyn xaggeeday kaba yimaadeen oo xaggii waqooyi khaybar bay kaba yimaadeen oo xaggii shimaal ee buurtii uxud uu arkay ayuu qaala yidhi haada waa buurtuu ishaaraya jabalun buur weeye yuxibunaa na jecel waa buur na jecel annaga wanuxibuhu aanu jecel lahay buurtii baa rasuulkii leeyahy waa dhagxaantaha iyo taas iyo waxa ayuu leeyahy wuuna jecel yahay annaguna waanu jecel lahay halkan culimada qaarkood oo dee jamaad ahaan iyo dhagaxaan u arkay ayaa barkood way awilaanoo mudaaf bay qadaraanoo yuxibuna ahlahu wanuxibu ahlahu oo macnaa dadkana jeclday oo ansaar baa meesha degan boqolaal sandood bay deganaayen ag deganaayen waa meeshoodii iyo degaankoodii markaa dadka ehelkiisa ah ayaa anagana jecel annaguna aanu jecelahay lakiin waxtaa nagu xambaaraya maba jiraan nawina raximah llahu tacaala halkan kollay umuuro ha googooyo yaanu adiladeedii sheegayna shawaahidu ah in daahirka iyo xaqiiqadii laguma xambaaro ayuu sheekhu raximah llahu tacaala halkan kuba soo ururiyee waxa weeyaanun waa jacayl xaqiiqiya weeye oo dee tamiis rabi u yeelo dee taasuu rasuulka ilaahay kuba jecel yahay isaguna uu kuba jeclaayo wuxuu leeyahay waxaa taasi inay dee aanan la awilina xaqiiqadiisa lagu xambaaro idraag xagga buurtan kaba imanayo iyo dareenkaasi uu jiro iyo jacaylkaasi iyo dhabtii uu jiro ilaahay baaba qur'aanka ku yidhi isagoo dhagxaanta kaba hadlayay waina minha lamaa yahbidu min khashyat illah macnaha dhagxaantii waxaa kaba mida kuwa dhaadhacaya meeshii kuba sugnaa buu kasoo dhaadhacaya cabsi ilahay buu soo dhaadhacaya taas waa arrin idraag waxaabuu soo qaaday dee waana kitaabka waxay nooguma dambeeya haddii ala yidhaaho jiridii timireed ee engegtay ee rasuulka ilaahay agteed intuu istaaga kaba khudbeynayey ee markii uu rasuulka ilaahay mimbarkii loo sameeyey laga maqlay mala waaban soo marre sawb iyo xanii ilaa rasuulka ilaahay gacantiisa uu saarayna aan aamusin wuxuu soo qaaday rasuulka ilaahay quruuruxuu hayay oo tasbiix lagaba maqlay subaan tasbiix lagaba maqlay dhagaxii nebi muuse marada kala cararay taas isaguna uleyna horeynu u saaraynay taas rasuulka ilaahay xadiis yidhi dambeeya waxaan garanayaa dhagax ise maka isalaami jiray kaana yusalimu calaya dee kalay tirmidi iyo muslim layaaliya oo habeenadii laysoo diray iyo qabla an nubcata labada laftiba way soo arooreen lakin waa dhagax mucayan ah rasuulka ilahi baa salaam ka maqli jiray xataa isagoo laba soo dirin oo kale laba geedoo inoo dambeeyo rasuulka ilaahay akhirka kitaabka ay kuba iman doonaan intuu u yeedhay iyagoo soconayo uba yimo ay isu tegeen oo rasuulka ilahi xaajadiisii markuu gutayna hadda ay kala tegeen adigu waa umuuro kala duwan iyo wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuna tasbix bal umuuruu tiriya sheekhu raximah llahu tacaala uu leeyahy wax daahirkiisa looga kaxeeyaa ma jirto waa jacayl dhaba oo rasuulka ilaahi uu jeclaa xaqiiqiya isaguna waa jeclaa bal taas buu yihi falama ashrafa cala madina haddana dee taasi buurtu meeshay kaba muuqanaysay markay soo dhawaadeen ashrafa ay dalaca cala madina madiina uu kusoo baxay weeye aqaladii ay muuqdeen weeye uu kuga soo dhawaaday inuu soo galo madiina ayuu qaala yihi allahuma inii uxarimu maa bayna jabalayha ilaahay waxaan xaram ka dhigayaa oon xaram ka dhigay inta labadeeda buurood udhaxaysa mila maa xarama bihi ibraahimu maka ibraahim wixii uu ka isagu dee mila ma kii wax laba mida xarama bihi ibraahim maka ibraahim uu maka xaram gaba yeelo dee isaga muujin bay ahayd waa taan idhi allahuma ilaahayow labada buurood way inoo dambeeya insha allah xadiidka cali baan ku arki doonaa allahuma baarik lahum fii muddihim wasaacim allahuma ilaahay o baarik lahum u barakee fii muddihim mudku waa wax dee weel ay wax ku miisan jireen mudkooda ilaah u barakeeyo waa fi ma yukalu fii muddihim oo waxaa dee maaha weelka naftiisiune weelkii waxbaa lagu miisaa taasaabu mud uu kuba yahay saacina waa taasoo waa mikii almacruuf oo raashinka iyo wixii baa laguba miisanayay waa waxaan iyaga lagu miisayo mudkoodan iyo saacooda ilaahu barakee oo uba barakee bal taas ini axaadiid kale inoo dambaysa xalayna waan soo aragnay waxaan kaba dhigaynaa waa waxaan lagu miisayo mudkooda iyo saacooda ilaahu kaa u barakeeyo waaba isagoo ilaahay u barakeeyo oo inta dee waxa weeyaan madiina dadka matalan bilaad kale waxaan kuma filayn madiina ay dadkii kuma filaato oo kale aduwa barakada dee kollay dunyawiga aho ama dee iyadoo wixii ay badnaato oo wixii lagu miisayay dee raash adugu ilaahay dee noloshoodii uu fiicneeyo u waasiciyo waxa lagu miisayo waxaasi uu had iyo goor dee uu bato bato bato bal taas bay noqone ilah u barakee fii muddihim wasaacihim وxdثna سعيد بن منصور وqتayb بن سعيد qال xdثna يعqوب هو بن عبدالرحمن الqاriy alqariyu ya weeyaan oo dee qolooyinkiini kitaabka muddo la soo socday kolley waa garanaysaa maaha meesha alqaariu yaaloo aqriuna ama loo qaadan ruuxii qaariga ahaa qur-aanka ahaaye waa reer qaara la yidhaahaa baa loo nisbeeyey qaara la odhanayo qabiilo macruuf ahayd qaara ayaa loo nisbeeyey alqariyu can cmr bn abi cmri can anas bni maliki can nabiyi salى اllahu عalيه waslm bimili غayra anahu qaala wuxuu yihi cmr bn abi camrin markii hore waxaa ka wariyay ismaaciil ibnu jacfar imikana yacquub ibnu cabdiraxmaan alqaari ayaa ka warinaya markaa waa riwaayada yacquub ayaa wuxuu yihi yacquub isagu riwaayadiisa inii uxarimu maa bayna laabatay halkaa jabaliyaha bedelkeeda labadeeda laabo ama labadeeda xare inta udhaxaysa xaram baan kaba dhigaya waana taa iyada taa labada laabo waxay yihiin ayn hore usoo maray bal haddii iyaga lagu fasiro jabalayna waxba tacaarud meeshii ma jira waa labada xaro labada inayagiba waa dhagxaantaasune haddii aan buuro kale kaba dhignan oo labada dhinac januub iyo shimaalla way noo dambeeyaan baan idhi taas وxdثnah xamid بن cmr qal xadثna cabdالواxid qal xadثna cاaصm qal qultu لأنس بn maliki cاaصم الأحوal ba wuxuu yihi أنس بn malik waxaan ku idhi أxarma rasuul الlahi slى الlahu عalيه وsلم almadinata rasuulka ilaahay madiina ma xaram buu ka dhigay qaala nacam ha buu yihi maa bayna kada ilaa kada waa halkaa ilaa halkaa inta udhaxaysa iyadoo mubhamay halkan inoo timi xadiidka cali bay noogu iman in sha allah maa bayna cayrin ilaa thawr waa buurta cayr la yidhaaho iyo buurta kale thawr la yidhaaho inta udhaxaysa waa labadii januub iyo shimaalkii markaa weeye ayuu xaram rasuulka ilaahay kaba dhigay faman axdatha fiiha xadathan faman axdatha waa ruuxa la yimaada sameeya ee dee isagu soo darisiista fiiha madiine dhexdeeda waa intaa xaramkeedu yahay xadathan xadath xadath waa wixii dee adugu macsiyadii iyo fisqigiiyo waxyaalahaasi xadadkii way noqon waxyaalihii iyaguna sharciga khilaafsanaaye bidca iyo waxyaalahaas khuraafaadkii iyo xadadkii bay noqonayaan waa ruuxa madiine dhexdeeda shay xadatha oo dee aan sharcigii khilaafsan oo kaba duwan macsiyadii dulmigii dad la dulmayay waxyaalihii bidcada iyo khuraafaad iyo waxyaalaha sharcigii dee xaggeedii munkarka kuba ah dhexdeeda ku sameeyo kulaba yimaada qaala caasim ba wuxuu ihi qaasim eeg caasim weli hadalkii jawaabtii inoomay dhammaan ama jawaabu shardigii uma qaala lii anas ba wuxuu igu yihi haadihi shadiidatan arrinku waa adagya macnaa waa waciid adag oo ruuxa dee waxaa caynkaasa laba yimaada waa arrin adag buu leeyahay hadi shadiidad wuxuu jeedaa waa waciidka dhan ee inoo socda taasuu leeyahay arrinku ma sahlana oo wax weyn anasba isagii ku leh aada buu adag yahay waciidkani muxuu rasuulku yidhi man axdaa fiiha xadathan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciina korkiisa ha ahaato ama waxa ah haddaan khabarba kaba dhigno korkiisa oo kuba sugan lacnadii ilaahay malaa'igta lacnadoodii iyo dadkao dhanba lacnadoodii laa yaqbal llahu minhu ilaahay kama aqbalayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sarfan farad kama aqbalayo walaa cabdan sunana kama aqbalayo na waa waciid horta aad iyo aad u adag oo dee ciddii waxaa samaysay haddaan dulmigii iyo macsiyo iyo fisqi iyo bidca iyo khuraafaad aan ilaa bilaadda kaleba wax mamnuuca bilaadda kaleba ma banaane oo meelihii kaleba ma banaane laakiin madiine marka ay tahay oo dhulka fadliga weyn laba ah daacada lagulama yimaadaa khaasatan masjidkii laguma sameeyaana taa mudaacafkaa ay tahay macsiyada noocaasee lagu sameeyo ayaa aada ugaba weyn macsiyadii meelaha aan madiine ahayn laguma samaynayo dee aan makana ahayn laguma samaynayeoo waciidkaa adag bay keentay meelihii kaleba waxyaalaha aan tilmaannay ama aan sheegnay xaaraan buu kuba noqonaya marka waxaa adigu daliil ay u tahay waxaan inuu kabiiro iyo dembi weyn wayahay meelihii kalena dembigii lagu samaynayay uu kaba wen yahayoo ee lacnadaas lacnadna asalkeeda waxaa la waa dardu min araxma waa naxariistii oo laga fogeeyo ruuxa eh laakiin de waxay noqonaysaa un ibcaadkii iyo dardigii kuwa kufaartaa ku imanayay mid ka duwan bay noqon waciid weynna waa kuba sugnaanaya bal matalan taas weeye taasuu mudanaya xagga laa yaqbal llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlana kollay jamaahiir alculamaa sarfigana fariidaday ka dhigaan cadligana naafilada ama sunaa xasan albasri baa isu cagsiya oo sarfigana sunaa kaba dhiga fariidada cadligana fariidadii buu kaba dhiga waxaa kaloo barhkood yidhaaheen sarfiga waxay ku fasireen tawbo tawbo lagama aqbalayo e waa waciid adagun walow ruuxii dee toobad keenay kol haddii waqtigii toobaddu ay furnaydaytee lagama aqbalayo cadligana markaa waxay kaba dhigeen waa wuxuu iskuba furto oo haddii uu islaam wax iskuba furo fidyo lagama aqbalayo bal aqwalo kalena culimadu way yidhaaheen laakiin taa jamhuur alculamaa ayaan kuba daysanaynaa laa yaqbal llahu minhu yowma alqiyaamata sarfan walaa cadlan qaala caasim baa faacilka qaalayay caasim wuxuu yidhi faqaala bnu anasin ina anas baa wuxuu yidhi aw aawaa muxdisan oo malaha dee waa arrin aabihii riwaayadiisa kuma sugnayd laakiin markan uu sheegayay kaba dhacday oonu sheegin inankiisuna uu xusuusinayo oo halkaa man axdaa xadaan man axdaa fiiha xadathan aw aawaa muxdihan sadee axaadiisa kaleba laba socotay isagu soo dhoweeya ximaayo siiya ilaaliyo daafaca ku isagu xadadkaa la yimi oo kaa dee macsiyo xumaan iyo fista waday ruuxii isagu xaggiisii dee usoo dumay ilaalinayay daafacayay taasoo kale ama ruuxaa dee waxyaalaha kale mukhaalafada sharciga ay kuma sugan yihiin wata ruuxaa isagu soo dhawaysanayay soo dumayay ilaalinayay isaguna macsiyadan wuu la leeyahay weeye waxaan raalli buu kuba yahay oo dee macsiya haddaad raalli ku noqoto adigina waad la wadaagsanaysaa kaasna lacnadaasa korkiisa noqonaysa intan intana xadiidka axaadiista kaleba way la socotaa anasna axaadiistiisa duruqda qaarkood way la socoteen malaa dee way dhacday wa markaa ama waan u xusuusnaan inankiisa markaa xusuusiyey waa lafdiga suu yahay markan tan kuba fasirin ay kuba fasireen qolooyinkii kitaabka sharxa bukhaari xadiidkan uu wariyey muslim uu la wadaagsaday sanadkooduna mid keliya weeye oo imika sanadkan muslim xamid ibnu cumar ilbakraawigu waa sheekhiisu yahay cabdilwaaxid ibnu ziyaad baa sheekha labaad yahay muslim bukhaarina sheekhiisunba ahaa muuse ibnu ismaaciil atabudaki ayuu ahaa laakiin ninka labaad waa cabdilwaaxid inta kalena waa isla mid markaa cabdilwaaxid bay isugu imanayaan sanadkii markaa waa markaa maxaa dhacay isagaa riwaayada bukhaari eg halkan imika qaala faqaala bnu anasin lafdigani muslim dhacay isaga maxay ti qaala caasimun faakbaranii muuse bnu anasin annahu qaala aw aawaa muxdisan oo caasim baa wuxuu yihi markaa sanadkii bay ku xidhiidhsan tahay wax ma aha mucallaqiyo taas wuxuu ii sheegay muuse bnu anas waa anas ibnu malik baa dhalay uu ii sheegay inuu yidhi de waa aabihiisuu ka maqlay uu marar badanna kaba maqlay halkan de markaa haddaanu raacinba man axdaa xadathan fiiha xadathan aw awaa muxditha bal saasaa bukhaari kuba sugnayde lakiin imaamkii daara qudni raximah llahu tacaala xaafidka aada u idqaanka badan ahaa ayaa wuxuu kaba dhigayay xafnu xajarrayn markaas siu isagu fatxulbaari kuma soo naqliyo inuu yihi sawaabku waxa weeye can caasim markay noqoto can nadr bni anas muuse maahae nadr ibnu anas wuxuu leeyahy muuse in la yidhaaho ninkan lagama dhigo musena waa in anas nadrina waa in anas wuxuu leeyahy lakin riwaayada xadiidka nadrihe wuxuu leeyahay wahamku halkan wuxuu ka dhacay ama bukhaari ama sheekiis sheekiisa muuse ayuu kaba dhacay oo muuse maahae isaga si dee isagu qabo daraqni kuma tegayo lakiin milimku waxa weeyaan ama nadir ha noqdo ama muuse haba noqdee anas isaga intii uu ka maqlay kumay sugnayn aw aawaa muxdithan xadiidka laakiin ka mid bay ahayde inankiisiibuu kaba maqlay oo isaga ka maqlay marar badan weliba kaba maqlay ee axaadiista kalena wax kuma sugan intaa weeye intan yaree halkan faqaala bnu anasin aw aawaa muxdithan waxaa looga jeedaa ama ujeedadeedu ay tahay xdثnي زهير بن حرب قال xdثna يزيد بن هاrون قال أخبرna cاaصم الأحوال قال سألت أنسا أحرم رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم المdينة مdينة ma xرم buu kaba dhigay qاaل نعم iyo حرام waa mid dee duu xرمة oo xرم ah laa يkتلى khلا daaqeeda lama goosanayo oo daaqeeda faman facala dalika facalayhi lacnat اllahi wاlmalaaikati والnaasi aجmaعiin waa adkeyn dee taa la iskuba adkeynaya si loogaba dheeraado waciidka weyn baa kuba yimi xdثna qتaybة بن سعيid عن mالك بن أنس فيma quriأa عaليه عن إسحاaq بن عبd للh بن أbي طلحةa عن أنس بن مالك aنس بن مالك iyo cبd للh بن أbي طلحمa walaalay ahayd oo msrayn baa wada dhasheen أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل اللهma baarك لahm في مكyaalهiم وbaaرك لahm في صاaعهiم وbaaرك لahm في mudهiم اللهma ilahy وbaaرك لahm waa reer mdينة u barakee في مكyaalهiم waa waxyaalahay wax ku miistaan oo dhan farqi iyo wixii ka waaweynaa kuwan yar yarna waa soo gelaya وbaaرك لahm في صاaعهiم saacoodna ilaah u barakee oo dee u ziyaadi wayaal barakadu anugu wa ziyaaday noqotaa u ziyaadi oo u beeri oo waxaan iyada lagu miisayo saacooda وbaarik lahum fii muddin ilaahu mudkoodiina iyo waxaase waa beeriyo kolleyna uu ituraajax yeelayana hadal dheer oo qaadiciyad uu kaba horeeyo waa ilaahay inuu barakeeyuu ugu ducaynayaa nafsa almakiil waa waxa la miisayo oo bxayثu yakfi lmuddu fiiha liman laa yakfihi fii gayriha ama dee waaba ziyaadin iyo inay wixii bataan oo dee waana tii dhacday markii dambe futuuxaadkina ay bateen dhaqaalihii dadkuna ay fiicnaadeen raashinkii shaam iyo kii kale iyo mid kastaaba ay u imanayeen ba wixii iyada bal ka soo baxayay mooye wax kaloo fogna uu imanayo wixii iyaga bal matala maciishadinaysaa dadkii ee ay uguna rakiistay uguna badnaatay taas ba waxadathanii zuhayr ibnu xarbin wa ibraahim ibnu muxamedin isamiyo qaala waxay idhaaheen zuhayr iyo ibrahim ibnu muxamed ibnu carcarata ibn lbirindi asamiyo qال xdثna وhب بن jrيr qال xdثnي abي abي wa jrيr بن xaزm dadkuna waa dad wada hore kitaabka ku hore usoo wada aragna qاaل samictu yunusa yuxadiثu yunus baan maqlay waa yunus اlayli xaal uu waramayo can الزhriي can anas bni maliki qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم allahuma اجcal bاmadinati ilaah madina waxaad ka dhigtaa ood yeeshaa yeeshaa madina dacfay maakii laba naarkii bimakata maka kuba sugan ee min albarakati baraka waxaa ducadii nebi ibraahim ay fajcal afyatana nnaasi tahwi ilayhim warzuqhum min ahamaraati lacalahum yashkuruun bal taasee ilaahay uba aqbalay in ayaa wuxuu leeyahay barakadaad halkaa dhigtay ducadii nebi ibraahimnaba ahayd labanlaabkeed in aada ugaba sii badoo labanlaabkeeda o dacfaygeeda ilaahu yeel macnuna waa inoo cadiya waa ducada rasuulka ilah madiina u ducaynayey ilaahna waa aqbalay waxadaثna abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbin wa abu quraybin jamiica can abi mucaawiyata qaala abu quraybin xadaثna abu mucaawiyata qala xadaثna acmashu can ibrahim ataymiyi can abihi qala anahu qaal bal sanadku waynu soo wada horeynay dee kolkol baa xusuusinayn isaga yar baahanaye ibrahim taymi ibrahim ibnu khaci baa inagu yar badnaa lakiin isagana waataynu hore usoo aragnay waa ina isla dabaqa yihiin magaca iyo magacaaba ay wadaagsadaan ibrahim ibnu yaziid baa nakaciye ibrahim ibnu yaziid taymi labadoodaba ninkan ibrahim ibnu yaziid ibnu sharik ayaa la yidhaha ibnu ariq taymi abina yaziid ibnu sharik waa nin laba yidhaha jaahiliyadii buu soo gaadhay laba yidhaha waa taabici weyn weeye waana ninkan cali bn abi aalib wax kaba warinaya laakiin rasuulka ilaahay lamuu kulmin laba yidhaha barkood haba yidhaha jaahiliyadii buu soo gaadhay horaynu usoo maray ibraahim utaymin horaan waxuga soo war nin caabida hiqa ahaa buu ahaa koley xajaaj jeelkiisii buu ku dhintay qaala khadabanaa caliy bn abi aalibin faqaala cali bn abi aalib baa noo khudbeeyo o wuxuu yihi man zacama ruuxa sheegtaa ana cindanaa agtayada inuu ku sugan yahay shay-an shay shaygaasoo naqra'uhu aanu anagu aqrino waa kitaabkan iyo ama wax kaloonu anagu aqrino ilaa kitaab allahi ilaadan bimacnaa hayr ayaan ka dhigaynaa ilaa bimacnaa hayrna way u timaadaa sida ibnu hishaamba muqnigiisaba uu kusoo naqliyo marka haddaan hayr aan macnaheed kuba fasirno sifo labaad oo ay leedahay shay-an bay noqon oo laqbadii waxay noo noqonaysaa man zacama ruuxa sheegta ana cindanaa agtayada haddaan aalu beytka nahay inuu ku sugan yahay shay-an shay shaygaasoo naqra-u waa jumlo sifa aan aqriyayno shaygaasoo ilaa kitaab allahi hayra kitaabillaahi markaa kitaabka ilaahay aan ahayn oo shaygii umaan sifo ugaba dhignay iyo wahaadihi saxiifata waraaqdan waa waraaq markaa uu hayay seeftiisa galkeeda ama dee halkaa waxaan khilaafkeeda sare kuma sugnayd oo waxa weeyaan waxay ku qorayiin iyo taa un mooyaane qaala yaziid baa leh waصaxiifaة mucalaqaة fi qiraabi sayf waa صaxiifo markaa ka sugnayd qiraabka waa wax macagalka iyadoo ku jirta la geliyey khilaafka sare ah ayaa qiraab laba yidhaah haddaba صaxiifo halkaa kuba sugnayd weeye haddaba ninka sheegta waa tani faqad kadaba been buu sheegay kole sababtani dee waa la weydiiyo imaka rag kala duwanna way weydiiyeen arrinkan cali bn abi aalib sababtan waxay nimanka raafidada ahaa ama sheecada gulaada ah ayaa waxay sheeganayeen wax lagu khaas yeelo aalubeytkood dee cali uguma horeeyo oo cilmi kale ah ama rasuulka ilaahay u siraystay oo iyagu ay hayaan oo dadka kale aan gacmahooda kuma sugnayn iyo agtooda inuu jiro taasay lahaayeen oo waxyaalo kale ay og yihiin iyo wax kale ay aqriyaan inuu meeshii jiro su-aashana dhowr meelood bay cali ugaba timi tiibaa deeta markaa isagoo taa ka jawaabaya waxyaalaha kuwaasi sheegteen ayuu leeyahay cidda tidhaaha kitaab aan kitaabkaa ilaahay ahayn oo anagu aalubeytka haddaan nahay aanu haysano nu aqrino ee saxiifadanna waa dadkuba siday uga qorteen rasuulka ilaahay buu cilmi uu ka qoriyo xadiis uu ka qoray bay kitaabadii cilmiguna markaa way noogu sugantah ina hore usoo maray artaayna been buu sheegay wey wax agtayada ku sugan oo annaga nalagu khaas yeelay oo dadka gaar naloogaga soocay ma jirto taas baa cali yidhi sababta wixii ku qornayna waa tan fiiha maya waxaan ujeedaa waraaqda fiiha waxaa kuba sugnayd asnaanuliibili geela dayihiisa ujeedadu geelan magta lagu kala qaato dayihiisa iyo da-da uu yahay taas baa kuba sugnayd oo waa taa ee dad kaleba way wariyeenba markaa arrinkaas waa ashyaa ashyaana way kuba sugnayd min aljiraaxaat nabarada iyo qoomamka dee jirka kuba yimaada bal ama hadday qisaas keenayaan iyo haddii biyo un ay keenayaan iyo xukuumo ama ay keenayaan ama arshi adigu waa jiraaxaadka iyo nabarada waxyaalaha kaba dhasha ee ka imanaya ama qisaas leh ama arshi leh ama diyaba markaasi yeelanaya adigu wax yeelanaya waxa le arshi ama yeelanaya ama xukuumo iyo arshi muqadara ama xukuumo umuuraha caynkaasa ayaa iyaguna kuba sugnaa waxaa kaloo ku sugnaa arrinkan maxalushaahidku waa halkani wa fiiha waxaa kaloo ku sugnaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam almadinatu madina xaramun xaram weeye maa bayna cayrin ilaa thawr cayr meesha la yidhaaho waa buur iyo thawr meesha la yidhaaho inta udhaxaysa cayrkuna xagga januub buu ahaa thawrkuna waxay yidhahan waa buur yar oo uxud ka dambaysa weeye kolley rag waaweyn oo akaabirta culimada kamida ayaa arrintan dee riwaayaadka qaarkoodna waatan soo marray maa beyna kada ilaa kada iyadoo mubhameyd xadiidkii anase ayaa yidhi meel thawr buur la yidhaaho oo madiino ku taala maba jirto xadiidkiina halkan inay waxgaleen ma sheegay ama in la ibhaamiyo uun thawr madina waxay ku taallaa maka yidhaaheen dee buurda waa tii qaaru thawr iyana buurtaasba ay taaleen laakiin dadkii iyagu cinaayada weyn u lahaa ihtimaamka weyn u lahaaye taas way soo sugeenoo meeshana way soo dabdiyeenoo markaa waa buur yar oo ka dambaysa yidhaaheen uxud oo bal matalan thawr laba yidhaaho haddaba thawr iyo cayr inta udhaxaysa marka waa xaggii januubkii iyo shimaalkii labadii dhinacee kalena maa bayna laabatayn waa ta aynu soo maray marka maxay noqonayaan xuduuddeedii jihooyinkii oo dhan ayaa xadiidkii inoogu wada sugan hadday tahay bari iyo galbeedna waa labadaa laabo inta udhaxaysa hadday tahay waxa weeyaan januub iyo waxa weeyaan shimaalla ayr iyo tawr inta udhaxaysa intaasoo dhami xaram weeye ayuu rasuulka ilaah yidhi faman axdaa fiiha xadaثan aw awa muxdiثa waa kan xadiidkii cali warnay waana xadiiث صaxiixaynba ku sugan faعalayhi lacnaة الlahi والmalaaikaةi والnaasi aجmaciina laa yaqbal اllah minhu ywma اlqiyaamati sarفa walaa cadlan oo intaa waan soo fasirnay wadimaة اmuslimiina muslimiinta cahdigooda ammaankooda iyo cahdigoodu waaxidatun mid keliya weeye ujeedadu waa ammaanka ama magan hadday bixinayaan iyo cid ay ammaan siinayaan iyo cahdigaas oo kale mid keliya weeyaanoo wax kala duduwan oo loo kala qaado dee ruux shariifa iyo ruux wadiica loo kala qaado ruux madaxa iyo ruux kale loo kala qaado rag iyo dumar loo kala qaado maaha mid keliya weeye way u siman yihiinoo dhammaanna way tawaliyi karaan waana la iman karaan ruuxii muslimkaana ruux ammaan hadduu siiyo ammaankiisi in la aqbalo weeyaanoo ruuxaasi ammaan buu haystaa haddaba wadimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha waxa tawaliyaya waxa u saciyaya waxaa ku camalfalaya ama tawaliyaya adnaahu ka ugu hooseeya oo addoon xataa hadduu yahay hadduu yahay bal ka soo qaad dumarkee ama ruuxii bal matalan wadiic ahaa ee kale hadduu axad gaaladii kaba mida dee kollay ummaddan iyo taasi waa arrintii suldaday noqonaysa waqtiyadeednana waxyaalo dee malaha xukun suudanias kaba noqdo taas ee kaba soo qaado dadkii lala dagaalamaya xataa hadduu axad kaba mida ruux muslimiinta ka mida oon darar muslimiinta ulahay inuu ammaan siiyo ammaan ammaankiisii in la fuliyo weeye oo cidi inay ku tacadiyada ma aha haddaba dimat lmuslimiina waaxidat yascى biha adnaahum waman iddaca ilaa gayri abihi aabihii cid aan ahayn ciddii u nisbo sheegata oo abtirsata aw intamaa u nisbo sheegtay ilaa gayri mawaali dadkii xoreeyey ee mawaalidiisa ahaa cid aan ahayn oo dee nicmo weyn iyo abaal weyn bay u galeeno waa iskaga jeesa iskaga tegey markaasuu cid kale uu welihiisii siiyey faعalayhi lacnaة الlahi والmalaaikaةi والnaasi aجmaciina laa yaqbal اllah minhu ywma اlqiyaamati sarfa walaa cadlan waa adigu kelimaadka aynu soo marnay bal markaa aynu xagga dimat lmuslimiina dimadu waa ammaankii cahdigaan nidhi macnuhuna waa ammaankii muslimiintu waa mid keliya oo aan isbedbedelahayn oo dadkao dhanna ka wada dhexeeya loonana siman yahay haddii markaa axad muslimiinta ka mida uu axad kale ammaan uu siiyo dadkii kale inay ilaaliyaan taa weeyo in ruuxaa la dilo ama wax loo geysto wax banaan ma noqonaysa taasba weeyaan macnuhu ama jumladan dambena waxay inooguba sugan dee bal ruuxii oo cid aan aabihayn aan u abtirsadaa ama mawaalidiisii cid aan ahayn berigii hore jireen weeye maanta taasi maba jirto u nisbo sheegta in iyadana waciidka weyne kuba yimo dee waayo wax weyn xuquuq waaweyn oo horta kufranu nicam way kuba sugan tahay gees kalena xuquuqdii ama irtiga oo kale iyo caqligii iyo welihii iyo waxyaalaha caynkaas oo dhan oo kuba dayacmayaa jira qadiico raxmi iyo cuquuq kaba imanaysaa jirto ruuxa ee waxyaalahaasna iyaguna waciidkan weyn iyo xaaraamnimada aada u adag ayaa iyadana uba soo aroortay kollay axaadiid kaleo malaa horena waynu soo marro kitaabulimaan iyo jaanibkaan kuba soo maray haddaba wuxuu yihi muslimuintaha wuxuu ku dhammaaday xadiidu abi bakrin wa zuhayrin cinda qowlihi yascaa biha adnaahum walam yadkuraa labadoodu may sheegin maa bacdahu waxa ka dambeeya walaysa fii xadiiihima walaysa fii xadiiihimaa xadiidkooda kumay sugnayn mucallaqatun fii qiraabi sayfin bal in yarun dib ugu yar laabmoo sanadka abubakr ibn abi shayba iyo zuhayr ibnu xarbin iyo abu qurayb maxamed ibn alcalaaba saddexdaa sheekh baa muslim ka wada wariyey markaa xadiidkii wuu soo wada kaxeeyey siyaaqu waa kaa eeg markiiba muxuu ina yidhi qaala abu bakrin xadaana abu mucaawiya taa muxuu inoogu caddaynaya kol hadduu keligii gaar ahaan ula soo baxay lafdiga soo socda iyo siyaaqa soo socda inuu leeyahay haddaba labadii sheekh kale muslim xadiiskoodu marka halkaa la joogo dimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum intaasu ku joogsaday intan kale riwaayada abu qurayb bay kuba sugan tahay welibana marka inta hore haddii ha hore aynu u eegnona halkii ahayd ma zacmana cindana shaya naqra ilaa kitaab allahi wahadihi صaxiifa waa kii tafsiir ahaan oo صaxiifat mucallaqat fi qiraabi sayfi baa kuba sugnayd iyaga intaas ah ilaa hadihi صaxiifa way kuba sugantahe lakiin mucallaqat fi qiraabi sayfi intaasna riwaayadooda kumay sugnayn taasba weeye xadiidka duruq buu leeyahy duruqdiisa kale waqtigi waa gaadhe waan sii raacinaya un macnihiisi waa inoo cadiya وxdثnي علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسر وxdثnي أبو سعيد الأشج قال xdثna وكيع جميعا عن الأعمش wa وكيعي علي بhda الاسناaد نحو xdيث أبي qرayب عن أبي معاaوية abu معاaوية xadيثkii uu أبو qرayب kaba warinayay mid laba mida inay markii horena أبو معاaوية waa halkii qoladii horeba ay sanadkooda kuba sugnaayeen ilaa akhiri ilaa dhammaadkii oo ilaa tan ay qoladan kale aanay sheegin way wada sheegeen iyagu wazaada fi lxadiid kolley laba nin baan haynay cali ibnu musir iyo marka la eego wakiic ee daahirku wuxuu aha wazaada fi lxadiidiye waxaan odhayna zaada kullun minhuma undhe waayo dee labadoodna mu kala reebin uu iswada raaciyey marka waxay ziyaadiyeen oo mid kastaaba ziyaadiyey oo aan weliba abu qurayb ay la sii dheeraayeen faman akfara muslima facalayhi lacnat llahi wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin faman akfara waa dimat muslimiina waaxida ayuu ku xidhan yahay dadka muslimiinta ammaankooda iyo cahdigoodu mid keliya weeyo way u siman yihiin weeye maha ruux baa ammaankiisu soconaya ka kalena waa la diidaya ma noqonayso haddaba faman akfara ruuxa ku cahdi buriya oo ruuxuu magan siiyey ammaan uu siiyey ayuu ku tacadiyeyba marka ikfaar waxaa la yidhaha naqd lcahd markaa ficilku akfara iyo khafara labadaba waa u yimaadaye markan uu rubaaciga yahay akfara macnaa waa azaalo hamsada lisalbi ah oo markaa waxay noqonaysaa waa azaala khifaaratahu ama uu naqada cahdahu wey haddii la yidhaha khafarahuna macnaa amanahu buu noqon ammaan buu siiyey tan kalena hamsadin waa lisalbi noqon oo nafyun bay taasi isuba rogeysaa oo kale bal matalan taas oo waxay noqonaysaa salbin wixii la salbinayo midna waa cahdi burin markuu rubaaciga yahay waana tan aan hayno ruuxa muslimkaa ruuxii uu ammaan ka siiyey magantiisa ahaa ama cahdigii ammaankiisa kuma sugnaa ruuxa ku tacadiya cahdigiisii buriya فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل لكن وليس في حديث ما يك وكلمة كلام وطن لنا والزاد ظاهر كحا والزاد يدي من كبر الناس أصلا كفسرنا هنا وليس في حديث ما لبدو دم به وعلي بن مسري وكيع عن الأعمش حديث كودا كما يسمونين من يدعى إلى غير أبيه انت كما يسمونين وامد وليس في رواية وكيع راكع رواية سنة كما يسمونين ذكر يوم القيامة لا يقبل منه يوم القيامة إنتاسنا كما يسقنين وهي والفاده يلي كل دوية معنى حديث كوي وذاك سدين وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسر ووكيع إن مسر ووكيع حديث كودي نوبد بيه أوكله إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له intaa ay ahayd dee markii hore riwaayada abu qurayb baynay la mid ahaayeen ee ahayd man tawallaa gayra mawaalihi iyo lacnadan fa caleyhi lacnatullahi intaas baan riwaayadooda ku sugnayn inta kalese way kulaba sugnaayeen ba wey kolley axaadiid noocana ayaa inoo socon doonta waktigiina waa yar gaadhay waxaana ay tahay inu kolley waa insha allahu tacala cashirka dambe lakin sida habeenkii dhaweyd ba sheegay insha allahu tacaala habeen dambena cashirka waan gelaynaa bal si aan xaj ma doonayay inay iyadoo xaj ay wax ka harsayihin aan cashirku joogsado dee xag ahaan aan u joojino حتى إلى إثنين تضموها نقول قاعدة كل يوان إن شاء الله تعالى عن رمينا بإذن الله تعالى فكابين دم سوى وقت وهي الله وانسي من دونا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك